halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ayaa waxa ay ka hadleen markab la sheegay in jimcihii ay fuleen dad lagu tuhumayo inay yihiin burcadbadeed arrinta markabka ayaa faadumo yaasiin jaamac waxa ay ka wareystay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee puntland axmed yaasiin saalax oo ku sugan magaalada garowe mahadsan tahay faadumo aad iyo aad ba umahadsan tahay arrimaha kan fargelbeedkan badda ayaa sii horeysay ayaa jirtay doon iiraan ah oo dhanka qandalo laga afduubay doontaas waxaa lagu aaday dhankaas iyo badda weyn oo badweynta hindiya lagu aaday waxaa fargelbeedkii doonta lagu beddelay in markabkan oo sida sida hadda maaragtay last informationki lagu soo gaarayaan aan isleenahay informationki waxa weye detailka aanan hayn laakiinse si guud aan reportkiisa hadda ku helnay dee gacanta lagu soo dhigay waxyaalaha sidana waxyaalaha waxa weeye beeraha iyo filtrationka oo beeraha lagu bacaramiyo markabkan marka runtii dhinaca biyaha ina hadda oo soomaaliya wuxuu soo galay labiyo tobankii duhurnimo saacaddu markay ahayd sida hadda report light informationka ee qolada navyga nagula wadaageen ragga afduubay tiradoodu waa imisa maxayse ahaayeen nimankan falgiliyeedka geystay waa niman run sida hadda ka muuqata sidii maaragtay burcadii badda ka afduuban jirtay gaadiidka waxa weeye u abaabulan sidoodii waxay ku abaabulan yihiin small army iyo qoryaha baasuukayaasha la yidhaahdo iyo bkm marka iyaga tiradooda ahaana runtii number saxa mar dhowr iyo toban qof madaxa marka badda wax laga tirinayo oo diyaaradda ama satellite sawir ka qaadayso waa dareemi kartaa oo si saxa waxa weye number ma hayno laakiin waxaan isleenahay already dadkaasi lix iyo toban qof shan iyo toban qof meelahaas ayay tiradoodu inahaasi ku dhadhowdahay yaa xogtaa idin yaa xogtaa idinla wadaaga wasiir anagu navyga oo waxa weeye securityka waxa weye gacanka oo dhan information contact baan leenahay oo wixii kusoo kordha waa ku kala qaadanaa informationka marka waxa weye ase satellitena badda waxa weeye securitykeedu waa waa waa loo sawiraa transaction kasta oo dhacana waxa weye waana lala soo wadaagaa marka already dee barnaamijkan dembiyada badahana maaha hadda keliya dhowr mar baa isku day ka dhacay dhanka xeebaha puntlandina runtii arrintani focus weyn ayaa ka dowlad ahaan saarnaa markay waxa kani soo kordhaan oo dhanka xeebaha kusoo kordhaan iyadoo aan faldembiyeedku dhanka badda gaarin baanan waxaan ku burburinaa dhanka xeebaha iyo meelaha marsooyinka ee laiska abaabulayo marka kolley dee dhacdadani waa dhacdo runtii katabatag leh oo faldembiyeedkii wuu dhacay marka waxaan isleenahay kan hadduu yimaadana xeebaheenana ku badbaadi maayo wasiir dhinacee ayuu kasoo galay xeebaha soomaaliya hadda waxa weeye wuxuu kasoo galay dhankaas raasiga xaafuun ku beegan buu hadda kasoo galay dhanka biyaheena sida last informationki haddana lagula wadaagay marka already waana ujeednaay oo g p s systemka waa haysanaa every transaction aad buu ugaabinayaa oo waxa weeye wuxuu soconayaa circleka maarata hadda xawaaruhu jarayo aad buu u yaryahay marka markab armia oo isaguna mataqaanaaye india waxa weeye navy ay saaran yihiin baa daba jooga oo isaguna wax yar u jira dhankan gacankana waa laga xigaa oo waa lagaga soo baxay marka waxaan rajaynaynaa insha allahu in si maaragtay nabdoon insha allahu dadkaas hijaga sameeyey oo tuugada ahna gacanta loogu dhigo markabkoo bad qabana insha allahu waxaan rajaynaynaa inaanu saacadaha soo socda aanu guda galno insha allahu inaan informationkiisii kala qaadano marka puntland wax ciidan ah oo ay ku diyaarisay maadaama la sheegay in xeebaheeda uu kusoo wajahan yahay ma jirtaa oo ay kaga hortegayso runtii anagu waa diyaarsannahay oo ciidan ku filan markabkaas waxa weye howlgelkiisa ayay dowladdu maaragtay diyaarisay waana rajaynaynaa insha allahu saacadaha soo socda inay aadaan meel kasta uu broosiga soo dhigto oo kana howlgalaan oo dhanka beriga iyo dhanka xeebta labadaba
markabka xaggee laga leeyahay
runtii markabka lahaanshaha acridka ah oo rasmiga ah hadee informationka hadda in dhacdada markabka magaciisa iyo waxa uu shido un baan hadda isla wadaagnay laakiinse weli lahaanshihiisa informationkiisa mana soo gaarin magaciisa maxaa la dhahaa magaca markabka waxaa la yidhahdaa ruweyn baa la yidhaahdaa marka already waxa weeye hadda lasti signal oo satellite waxa weeye waxa weeye hadda lasoo diray waxa uu muujinayaa in uu kusoo beegan yahay dhankan baargaal iyo inuu transactionka gacanka saa ula soo laabanayo oo dhankan xeebta uu rabo inuu sida usoo aado dhanka biyaha xeebta usoo foorarsaday hadda
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee puntland axmed yaasiin saalax oo u warramayey faaduma yaasiin jaamac